mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa sharaxaad ka bixiyey shuruudaha iyo qaabka ay u dhacayso doorashada lagu wado inay puntland ka qabsoonto sideedda bishan janawari wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada garowe gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland saadiq abshir garaad oo maanta shaaciyey shuruudaha musharaxiinta iyo nidaamka ay marayso doorashada ayaa sharaxay qodobo badan oo badankood ay yihiin kuwa lasoo qaato doorasho kasta saldhigna u ah muwaadin puntland ah muslim ah ku dhaqma diinta islaamka miyirkiisu dhan yahay da-diisuna aanay ka yaran afartan sano qabin xaas ajnabi ah intaa uu xilka hayana aanu guursan karin haddii xilka loo dhaariyo xaas ajnabi ma guursan karo inuu leeyahay tacliin iyo waayo aragnimo hogaamineed aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed waa inaan xaquuqdiisa muwaadinimo go-aan maxkamadeed lagu hakin shantii sano ee ugu dambeysay inuusan hore u gelin khiyaamo qaran ama ku xadgudbin xaquuqda aadanaha musharaxiinta jegada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen ku tartamaya waxay ka iman karaan golaha wakiilada iyo dadweynahaba qodobkaas waxaa looga jeedaa mudanayaasha baarlamaanka ee hadda la doortay way u tartami karaan madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen dadweynaha shacab dad aan xildhibaan ahayna oo isu sharixi kara sida musharaxiintu hadda ay u badan yihiin qabashada dukumentigaah ayaa ka bilowday abbaara afartii galabnimo ee maanta xarunta baarlamanka iyadoo socon doonta ilaa maalinta isniinta ee beri shanta galabnimo waxaana musharax kasta uu bixin doonaa qarashaad lagu soo bandhigay shuruudaha musharaxa madaxweynaha waa inuu bixiyo lacagta diiwaangelinta oo dhan toban kun oo doolar madaxweyne ku-xigeenkuna waa inuu bixiyaa shan kun oo doolar waxaana lagala xiriirayaa maamulka golaha wakiilada musharax waliba wuxuu saxiixayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqadaha ay soo diyaariyeen guddiga doorashada oo ah inuu musharaxiintu ku qancaan natiijada doorashada musharax kasta marka uu shuruudaha buuxiyo la soo gaadho goobta doorashada waxa uu saxiixayaa qoraal waxa qoraalkaas lagu caddaynayaa in uu ku qancayo haddii uu guulaysto waa wuxuu rabay hadduu guuldaraysto oo jagada looga adkaado in uu ku qancayo natiijada lana shaqaynayo musharaxa ku guulaystay musharaxii saxiixi waaye qoraalka ku xusan faqradda koowaad qodobkan waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa haddaanu qoraalkaa saxiixin doorashada ka qaybgeli maayo waayo haddaanu ku kalsoonayn inuu ku guulaysan karo ama laga guulaysan karo marka horeba dee inu tartamo maaha xubnaha musharaxiinta madaxweynaha ayaa looga digay inay isu sharaxaan madaxweyne ku-xigeen haddii ay ku guuldaraystaan tartanka madaxweynaha waxaa reeban musharax inuu musharax isu sharaxay madaxweyne inuu isu sharaxo madaxweyne ku-xigeen hadduu musharax madaxweyne ku tartamay oo ku guuldaraysto tartanka madaxweyne ku-xigeen kama qeybgeli karo
guddiga doorashada waxa ay sharaxeen qaabka codqaadista ay noqonayso iyo sida ay kala noqon doonaan wareegyada doorashooyinka qaabka codayntu waa shaqsi sinaan xorriyad iyo qarsoodi codka waxaa tirinaya guddiga doorashada codka waxaa laga qaadaya waxaa la qaadayaa saddex wareeg labada wareeg ee hore waa inuu qofku ku guulay waa saddex meelood labo kan saddexaadna waa haldheeri halka waxaa looga jeedaa xubnaha baarlamaanka waa lix iyo lixdan lagu tartamayaa haddii musharaxiinta madaxweynaha u tartamasaa musharax ka midi ku guulaysto tirada guud ee xubnaha baarlamanka saddex meelood marka loo qaybsho laba meelood oo uu afar iyo afartan cod helo doorashadii halkaasi ku dhammaanaysaa wareegyo dambe la geli maayo madaxweynihii dalkuna ninkaasu noqonaya haddii taa la waayo aan soo sheegay wareegga labaad waxaa usoo gudbaya saddexda musharax ee ugu codka badan baa usoo gudbaya haddii ay suurogeli wareegga saddexaadna waxaa usoo gudbaya wareegga saddexaad waxaa usoo gudbaya labada musharax ee ugu codka badan wareegga labaad waana haldheeri doorashada sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore marka loo eego xiisaha gaar ahaaneed ayay leedahay waxaana aada u badan saadaalinta kala duwan ay ka imaanaysa dhanka dadweynaha taasoo muujinaysa in dadka ay aada u sugayaan natiijada kadib doorashada maalinta arbacada ah nuux muuse birjeeb v o a garowe dhinaca kalena isla wararkaasi puntland iyo doorashada ayaynu ku guda jirnaaye maamul goboleedka puntland waxaa si weyn uga soconaya diyaargarowga doorashada madaxweynenimo ee maamulkaasi oo dhacaysa maalinta arbacada ah ee fooda nagu soo haysa maalintii shalay ahayd waxaa baarlamaanka puntland ay doorteen gudoomiyaha baarlamaanka waxaana si weyn u socda kala xodxodashada xubnaha baarlamaanka ee ay xildhibaanadu sameynayaan haddaba sida doorashadu u dhici karto ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay laba khabiir oo si weyn ula socda siyaasadda puntland oo kale ah maha siciid jebiye oo ku sugan magaalada garowe ee puntland iyo jamaal sheekh xuseen oo isna ku sugan magaalada denver ee gobolka colorado ee dalkani maraykanka waxaana hadalka ku hormaraya mahad siciid oo ka jawaabaya su-aal ahayd waxa ugu muhiimsan ee aysan dadku ogeynee doorashadan soo socota
waxa ugu muhiimsan oo aanay dadku aada ugu baraarugsanayn waxa weeye muddo hadda sanadkii ugu dambeeyey oo muran uu ka dhacay puntland oo dadku ay odhanayeen sanadkaasi waa mid sharci darro ah oo dowladda ku darsatay dadka qaarkiisna ay lahaayeen iyo dowladdu ay lahaayeen waa sharci arrintaas dad ayaa waxay ka muujinayaan werwer siyaado ah in ay sabab u noqon kardho mushkilad doorashadu inaanay si wanaagsan oo qurux badan u dhicin inaan guddiga khilaafaadka lagu heshiin in aan maaragtay waxyaabo badan oo aasaas u ah doorashada in lagu heshiin laakiin maanta jawigayaal oo soo baxay dadkuna aan aada dareemin waxa weeye in arrimahaasoo dhan laga gudbay werwarkaasna oo meesha ka baxay ayna muuqato maanta doorashadu inay si nabadgelyo ah ku dhacayso in aan intii aan annaga garowa joognay waxaanay meendhaynay waxa weeye in aanu weli gudaha puntland joogin cid doonaysa inay xoog wax ku qaadato okay jamaal maxaa si gaara kuu soo jiitay doorashada markay noqoto way de waxaan dhihi lahaa sida igu muuqato waxa aada iisoo yani jiitay sida midaysan ee dadku inta ugu istaagay ay waan ku raacsanay siciid ay u samaysteen ma garanaysaa ay wado ay ku kala baxaan oo marjac ay u noqdaan laakiin inkastoo daldaloola ay jireen oo gacmo gacmayn lagu sameeyey isimnadii nadiifta ahaa ee soo jireenka ahaa taasi mid weeye tan kale waxaan dhihi karaa xildhibaanadu in ay u istaagaan si daacad ah maadaama ay meesha ku dambeysay hadda ay marayso danta guudna ay fiiriyaan ay weliba qof keeni kara qorshe ku salaysan shanta sano ee soo socota maslaxadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo danta gaarka ah ee puntland intaba intaas oo dhan oo marka laysku daro waxaan dhihi lahaa dadka puntland waxay u baahan yihiin xildhibaanadoodu iyo dadka kale la taliyahaya indheergarabka ah intuba inay aada uga fiirsadaan hogaanka soo socda marka taas waa talo waayahay mahad haddaan adiga ku imaado doorashadii afyeenka cusub ee shalay siciid xasan shire saameyn ma ku yeelan kartaa natiijada doorashadan dadka indhandheeya arrinta doorashadu way isku khilaafsiin arrintaas qodoba dhinac bay udhigaysaa dhinac baa qodob walba u akriyaysaa laakiin keliya waxa keliya iyaduna aadka u fiican ee kasoo baxay shalay doorashada waxa weye guddoonka baarlamaanka ee iminka soo baxay oo ah mid ay dadku rajo badan ka qabaan oo ah niman odayaala oo maaragtay howlkarnimo iyo khibrad iyo aqoon lagu malaynayo inay soo baxeen oo rajo badan gelisay dadka reer puntland ma jiro xildhibaan aad akrin kadho oo aad odhan kadho hebelba codka siinaya oo aad hubto ma uusan jiro taas oo doorashada runtii xiise badan u yeeshay oo u yeeshay maaragtay hadalhayn fara badan u yeeshay ayna tahay doorasho ilaa iyo warqada ugu dambaysa sanduuqa laga soo saaro aan cid sheega kadhaajina ugu gurisay wa waay aad baa umadsanta jamaal haddaan adiga ku imaado tartanka musharaxiinta ee hadda socda maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay sida ay hadda wax u socdaan in horta dee kubadda cirka loo tuuray aadma sheegan karaa ilaa hadda jirin waxaa iga baxay sida ii muuqata janisku inuu yahay fifty fifty oo mid shaksiyan sheegan karaa uusan jirin agtida guud hase yeeshee haddii aynu wax ku qiimeyno waxaa sida ay u dhaceen ama loo soo doortay xildhibaanada iyo iyo baarlamaanka hadda jooga waxay u muuqataa in aysan wixii hore shaqaynayn aysan soo noqonayn ee wax cusub ay imaan karaan taasoo ku salaysan aynu dhahayno shaksiyaadka cusub kasoo waxaan malaya lesson thirty percent baa xildhibaanada hore kasoo noqday waa fact waxaa iyadana facti ah baarlamaanka dhikaysta u baxay oo mid cusub yihi waxaa facti ah iyadana murashaxiinta laftigoodu in aysan sheegan karin aysan odhan karin kana la soo kala marka isku darka markaad aragtid isbedel baa meesha ka soo casta idina indhaha kala qasan karto waaye mahadow ma la qabtaa arrintaas
jamaal waxaa moodaa anigu dhinaca isbedelka u badan yahay laakiin anigu laftigeygu wax wadada kama qabo isbedel la-aanta laftigeeda oo xukuumaddii hore joogtay laftigeeda wax badan oo dhaxalo ay ka tagtay ama ay qabatay ayaa jirta marka jamaal xoolaa waxaan kaga duwanahay isbedelka anigu aada uguma maaragtay durbaan ugu tali maayo laakiin haddana waxaan kuu sheegayaa doorashadani way adag tahay mana u malaynaayo in cid aqlabiyad oo markiiba wareegga koowaad ama kan labaad laftiisa helaysaa inay jirto aniga waxay ra'yigeeda ila tahay inay tahay doorasho adag oo laga yaabo ilaa wareegga saddexaad in isla gaaro waa gartay marka inagoon cidna si gaara u magacaabayn jamaal maxaan ku idhahdaa waxaa lagu tartamaya waa lixdan iyo lix cod oo ka turjumaysa baarlamaanka puntland maxay kula tahay gobolada sida aadka ah loogu tartamayo ee codadkoodu ay kala saari doonaan musharaxiinta waa kuwe waxaan u balaynayaa dadka doorashooyinka dukubreka kule la socday ohio ohio ohio ohio bay ogi jireen waxaan u balaynayaa ohaayadan puntland maanta taagan horta waa gobolka laba sool sanaad iyo cayn xildhibaanadooda ama codka ka imaanaya taas marka haddaan qiimeeyo iyadana gobolada bari gobolka bari isku wuxuu malay koo iyo labaatan xildhibaan isagoo dhan lahay helaya codkood labadaasuba inay aada iyo aada saameyn ugu leeyihiin marka haddii aynu eegno si magaranaysa tirada guud ah oo soomaalina waxaan dhihi lahaa oo boolka caaliga ku qiimeynayno labada gobolba aad bay muhiim u yihiin dee cid jeebkay ugu jiraanna ma jiraan oo waxaaba sheegaan balaynaya master jibiya ay aada iyo aada iigu raacay wuxuu bahal xalaal bay u dhacayaan wax walba dadkuna waa bislaaday laakiin dad wax la weydiinaya ma jiraan ama tabeella meel lagu dhajinayo xayeysiin musharax oo darbiga ku dhajiyay ma ku sameeya t v-ga kala keena ma garanaysa ayay suuqgeyn iskugu sameeya macna ma samaynaysa lixda iyo lixda unba horta go-aanka gaaraya lixda iyo lixda marka waxay go-aanku gaarayaan waxaan u rajeynaynaa si xalaalandaysa ilaa inay u dhacdo oo aan cid khaas ee aysa sheegan ha yeeshee dadka iyo markaad fiirisid waxyaabaa laysa dhex maraya hebel ba intaasi u kaawinaysanto halkaa u taallaa iyo hebel anigu ma qabo fikirkaas dhariif bay dhacaysaa dadku iyo deegaanka iyo ummadda iyo mujtamaca puntland iyo soomaaliya laftigeedana model inay noqon doontaan rajeynaya hase yeeshee cidda aan dhihi karo markaa way kusoo baxaysaa waxbay cod ku helaysaa waxa weeya waa ciddii labadaa gobol hesha codkooda si kastabaa ku helaa mana saadaalin karayo mar hebel baa helaya hebel baa helaya dee murashaxiinta nin kasta dadaalkiisu la imaanaya iyo rikorkiisiiyo waxqabadkiisiiyo wixii markaa aynu dhihi karno ummadda way uga baratay ama sooyaal bay ahaayeen ama dhibya magaranaysaa dhur labadaba ha ahaatee marka labadaa gobolba aad bay muhiim u yihiin soli saraaga cayno wada socda iyo gobolka bari wa waay aad baad umahadsan tahay hadalka ugu dambeya haddaan ku siiya mahad adiga wareegga koowaad in laga gudbay oo wareeg labaad loo gudbay dadka badankooda waxay u badanayaan wareeg labaad inuu jiri doono seebe wax u dhici karaan anigu waxaan aaminsanahay raay ahaan intii aan ka arkay inta aan joogay hadda caasimada iyo intii aan indheendheeyey wax kasta way dhici karaan oo hadda kama warramayno wax oo maqan oo qeyba laakiin raayigeyga wareeg labaad iyo wareeg saddexaad baan soo gaaraysa
jamaal sheekh xuseen oo ku sugan magaalada denver ee gobolka colorado ee dalka maraykanka iyo mahad siciid jebiye oo isna ku sugan magaalada garoowe ee puntland labaduba waxay ahaayeen khabiiriin si dhow ula socda siyaasadda puntland waxa ayna khadka telefoonka ugu warramayeen haruun macruuf